gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali xirsi timcadde ayaa maanta shir gudoomiye kulan gaar ah uu marti ku ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ururka bulshada bariga afrika iyo xubno kale oo la socday ugu horeyn gudoomiye timcadde oo fadhiga golaha kusoo dhabeeyey ayaa waxa markaasi uu sheegay in soomaaliya ay baahi weyn u qabtay ku-biirista ururka bulshada bariga afrika wuxuuna faahfaahiyey noocyada kheyraadka dibiciga ee dalkeena iyo sida ay soomaaliya horumarka dhinaca bulshada bariga afrika gacan ugu geysan karto wuxuuna sheegay in baarlamaanka soomaaliya xiriir shaqo oo midho dhalah ay la yeelan doonaan golaha sharci dejinta ee bariga afrika mudane guddoomiye ku soo dhowow caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee muqdisho soomaaliya waa dalkii ugu dambeeyey ee ku biira dalladda bulshada dhaqaale ee bariga afrika waana dal leh khayraad dabiici ah oo dihin dhaqaale ahaanna soo koraya baahi weynna u qaba suuq ballaaran oo uu helo wax soo saarka dabiiciga ah ee dhex eegaaga dhulka iyo badda soomaaliya waxaana dalladdan ugu biirnay inaan xoojinno xiriirka saaxiibtinimo ka qayb qaadanno horumarka wadajirka ah doorna ku yeelanno mustaqbalka wanaagsan ee shucuubta gobolka geeska afrika mudane guddoomiye baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu ka kooban yahay laba aqal aqalka sare oo aad maanta joogto iyo golaha shacabka sida uu xirinayo qodobka shan iyo kontonaad farqadiisa koowaad ee dastuurka kubadgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aqalka sare wuxuu mar walba diyaar u yahay inuu xiriir shaqo joogto ah oo midhodhal ah la yeesho golaha sharci dejinta ee bulshada bariga afrika ee aad guddoomiyaha ka tahay si kastaba haatee guddoomiyaha baarlamaanka ururka bulshada bariga afrika oo isna markaasi hadlay ayaa wuxuu dhankiisa jeediyey khudbad dheer oo faahfaahiyey ujeeddada safarkiisa qaab dhismeedka uu u dhisan yahay baarlamaanka ururka bulshada bariga afrika howlaha uu baarlamaanka u xilsaaran yahay iyo in safarkiisa soomaaliya uu doonayo xubno soomaaliya oo ka mid noqon lahaa baarlamaanka bulshada bariga afrika oo gaaraya sagaal mudane oo ka kooban labada gole ee baarlamaanka koob iyo tobanaad guddoomiye timcadde oo kulanka gaarka ahiyo soo xiray ayaa sheegay inay dejin doonaan soo magacaabista xubno baarlamaanka federaalk soomaaliya ee ku matali doona baarlamaanka bulshada bariga afrika wuxuuna guddoomiye timcadde guddoonsiiyey guddoomiyaha baarlamaanka ururka bulshada bariga afrika iyo xubno kale oo la socday guddoomiyaha bilad sharafeed iyo shahaado kale oo ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka bulshada soomaaliyeed